أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwada ugu doorka roon dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ku fashilantay qorshe ay ku doonaysay inay ku dhaqaajiso maraakiibta ku xayiran marinka hormus iyadoo dhanka kale calaaca la hortagtay gaalada qaramada midoobe howlgallo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya kataa'ib ikhbaariya ayaa baahisay qaybta sagaalaad muuqaalo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga taliyii hore ee ciidanka kooxda ridada soomaaliya ayaa lagu amray inuu wareejiyo hubka culus oo uu weli haysto xilli ay ka sii darayso xiisadda ka dhex taagan murtadiinta golaha mucaaradka ridada ayaa shuruudo adag ku xidhay ka qaybgalka gogasha uu fidiyey madaxa kooxda ridada soomaaliya xaflad fasaxa sanad dugsiyeed uu ku gelayey macadka imaamu sakhaawi ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe guddiga gurmadka abaaraha xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa gurmad gaadhsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose sidoo kale warkeenna waxaad ku maqli doontaan qaybta sagaalaad taxanaha soo kabsashada deegaanadii lagu soo duulay waa subaxnimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha dulqacda sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ku fashilantay qorshe ay ku doonaysay inay ku dhaqaajiso maraakiibta ku xayiran marinka hormus iyadoo dhanka kale calaaca la hortagtay gaalada qaramada midoobe sida faahfaahinta warka inoogu eegayo walaalkeen nuur cali warsame abuushayba iyadoo xiisada tehraan iyo washington ay weli cekran tahay ayaa madaxweynaha dowladda salbiyadda maraykanka gaal trump waxa uu saacdihii lasoo dhaafay ku dhawaaqay in isu kumeel gaar ah loo hakiyey iskudagii u dambeeyey ee uu ugu magac diray mashruuca xorriyadda ee uu rabay in maraakiibta uu xoog ku marsiiyo marinka hormuus isagoo xusay horumar weyn oo laga gaaray heshiis dhammaystiran oo lala gaaro iiraan fashilka kadib trump ayaa ku soo qoray bartiisa xiriirka bulshada waxaan si wadajir ah ugu heshiinay in la hakiyo mashruuca si loo eego suurtagalnimada in heshiis lala gaaro iiraan isagoo intaa ku daray in hakinta mashruuca ay timid markii codsi uu ka yimid bakistan iyo dalal kale waa sida uu hadalka u dhigay ma jirto wax jawaab degdeg ah oo ka soo yeertay dhinaca iiraan iyadoo aqalka cadna uusan si degdeg ah uga jawaabin codsi ku saabsan faahfaahinta horumarka uu trump sheegay in la gaaray iyo sidoo kale inta uu hakadku socon doono xogayaha arrimaha dibadda maraykanka marco rubio iyo saraakiil sare oo ka tirsan maamulka trump ayaa horey u jeediyey guudisyo aan meel gaarsiisnayn iyagoo sheegay in iiraan loo ogolaan karin inay xukunto dhaqdhaqaaqa maraakiibta isaga kolgoshta marin biyoodka hormuus dhanka kale ilwareedyo uu soo xigtay telefishinka iiraan oo lagu magacaabo bress t v ayaa sheegay in tehraan si rasmi ay u bilowday nidaam cusub oo lagu maamulayo isu socodka maraakiibta marinka hormuus islamarkaana qorshahan cusub uu durba dhaqangalay sida lagu sheegay warbaahinta iiraan nidaamka cusub ayaa waxa uu dhigayaa in dhammaan maraakiibta doonaysa inay ka gudbaan marinbiyoodka hormuus ay heli doonaan fariimaha danabaysan ee imeilka ah oo faahfaahinaya xeerarka iyo habraacyada lagu gudbayo xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa wariyaasha aqalka cad u sheegay in maraykanka uu gaaray ujeedooyinkiisii ololaha militariga ee soo bilowday siddeed iyo labaatankii februaayo ee si wada jir ah isaga iyo yuhuudda ay ugu duuleen dalka iiraan intii xogayaha arrimaha dibadda maraykanka uu ku guda jiray hadalkiisa hay-ad laga leeyahay ingiriiska oo qaabilsan arrimaha badaha ayaa soo warisay in markab xamuul ah oo ku sugnaa marinbiyoodka hormuus lagu dhuftay gantaal ciidamada hiiraan ayaa si adag u xiray marinka hormuus iyagoo hor istaagay dhammaan maraakiibta xiriirka la leh maraykanka iyo yuhuudda tan iyo wixii ka dambeeyey siddeed iyo labaatankii febraayo oo ahayd markii ay si rasmi u bilowdeen duulaankan ay ku qaadeen dalka iiraan maraykanka ayaa isagoo kaashanaya dalalka khaliijka sida sacuudiga imaaraadka kuweyt qatar iyo baxrayn xabasho u gudbiyey golaha ammaanka ee ururgaaleedka qaramada midoobey waxaana uu horgeeyey qaraar cusub oo ka dhan ah tehraan kaasoo dalbanaya in iiraan joojiso weerarada iyo miinooyinka ay dhigayso marinka hormuus xogyaha arrimaha dibadda maraykanka marco rubio ayaa ugu baaqay ruushka iyo shiinaha inaanay adeegsan awoodda diidmada qayaxan ee loo yaqaano vito isagoo ku cataabay in xirnaanshaha Marinkani uu dhib ku yahay dhaqaalaha adduunka oo dhan oo ay ku jiraan labadaasi dal xogayaha dagaalka ee Maraykanka Pete Hegs ayaa shalay sheegay in Maraykanka uu si guul leh u xaqiijiyey waddo loo maro marinka biyaha islamarkaana boqolaal maraakiib ganacsi ah ay saf ugu jiraan inay ka gudbaan isagoo intaasi raaciyey in xabad joojintu ay weli socoto waxyar kadib hadalka xogayaha wasaaradda arrimaha dagaalka maraykanka dowladda ridada imaaraadka carabta ayaa sheegtay in weli ay jiraan weeraro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallo oo kaga imaanaya dhinaca iiraan inkastoo iiraan ay iska fogaysay eedeymahaasi bakistan weli waxay isku dayeysaa in miiska wadahadallada ay ku soo celiso tehraan iyo washington iyadoo wasiirka arrimaha dibadda iiraan uu hadda ku sugan yahay beijing si uu wadahadallo ula yeesho shiinaha sidoo kale trump ayaa la filayaa in dhowaan uu booqdo shiinaha mahadsaneed abuushayba howlgallo lala beegsaday kufaartii murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa deegaanka buurane ee hoostaga degmada mahaday ee wilaayada shabeellada dhexe qarax kula beegsaday ciidamo luga ah oo ka tirsan kufaarta burundi bakhtigu waa laba askari oo burundis ah dhanka kale wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha kufaarta iyo murtadiinta ay duulaanka kaga sugan yihiin wilaayada bakool kataa'ib ikhbaariya ayaa baahisay qaybta sagaalaad muuqaal lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen yaasir maxamed waa qaybtii sagaalaad muuqaal la taxana ah oo maalmihii lasoo dhaafay uu baahinayay kanaalka wararka ee kataa'ib al ikhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigayay gurmadka la gaarsiinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga qaybtan cusub waxa uu kanaalka wararka ee kataa'ib ku soo bandhigayaa gurmad raashin qaybin ah oo uu guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey deegaana ka tirsan wilaayada hiiraan waxaana muuqaalka lagu arkayaa boqolaal qoys oo danyar ah oo ka faa'iidaysanaya raashin qaybinta kuwaasi oo la siiyey raashinka noocyadiisa kala duwan gaar ahaan cuntooyinka asaasiga ah ee bulshadu sida weyn u isticmaasho intaasi kadib waxa uu muuqaalku soo bandhigayaa dareenka farxadeed ee dadkii ka faa'iidaystay deeqdaasi iyagoona ka warbixinaya baahiyaha ay u qabeen gurmadka la soo gaarsiiyey sidoo kalena mahadnaq ballaaran u jeedinaya guddiga gurmadka abaaraha
waxaan joognaa boqo aqable hiiraan boqo aqableaan joognaa ilaahay baa ku mahadsan ee walaayada ayaa muxuu ahay raashiin na soo geersiisay dadka oo masaakiinta eh ayaa la soo gaarsiiyey muxuu ahay biidhaaminaa jirto oo dadka muxuu ahay oo xoolaha xoolaha biidhaamin ayaa ka socoto raashiin ayaa noola keenay ilaahay baa ku mahadsan ilaahay muxuu ahay ku mahadsan kor allaha ka dhiga walaayada muxuu ahay gacanna muxuu ahay muslimiinta ay ku quudinayaan gacanna gaalada ay iska iskiga dhicinayeen ilaahay baa ku mahadsan kor allaha ka dhiga gaaladan allaha jibiya muxuu ahay waxaana la siiyey loor bur ah loor bariis ah loor sokor ah xaag saliid ah muxuu ahay kor allaha ka dhiga aan leenahay muxuu ahay cadowgan allah naga jibiye
waa arfax axmed waxaan joognaa deegaanka elcaddo maxkamadda sharafta leh waana soo dhaweysay raashiin oo saliid leh oo bariis leh yaa noogu soo dhaweysay waa mahadsan yihiin ilaahayga weyne waaxidka hayaa deeqaas noogu soo qaaday alxamdulilah waxaa waaye ilaahay waxaan ka baryaynaa roob fiyow inas ilaahayna siiyo ayagana ilaahay garabkooda ha galo
mahadsaned yaasir taliyii hore ee ciidanka kooxda ridada soomaaliya ayaa lagu amray in uu wareejiyo hubka culus xilli ay ka sii darayso xiisadda ka dhex taagan murtadiinta faahfaahinta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkeen marwaan maxamed kooxda riddada soomaaliya ayaa gudaha magaalada muqdisho iyo duleedyadeeda ka bilowday fulinta qorshe amni oo la doonayay in hubka looga dhigo saraakiisha mucaaradka ah elwaradyo ayaa sheegaya in saraakiisha ugu sareysa ciidamada riddada ay amar ku bixiyeen in hubka culus laga dhigo dhammaan xubnaha kooxaha mucaaradka ah iyo xitaa saraakiisha aan xeelka ka hayn murtadiinta jenaraal odowaa yuusuf raage taliyihii hore ee ciidanka militariga kooxda riddada ayaa loo diiday inuu hubka culus ku dhex qaato gudaha muqdisho muuqaal video ah oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya odawaa oo bar kontarool lagu joojiyey kadibna lagu amrayo in ilaaladiisa uu ka qaado qoryaha b k m-ka ama dabajeexa odawaa ayaa ka biyidiidayay inuu hubka ku wareejiyo isagoo ku qeylinaya taliyaha maleeshiyaadka riddada ee haysta barta kontarool qorshahan uu xasan gurguurta ka bilaabay ee magaalada muqdisho ayaa ujeedku yahay in mucaaradka hubka looga dhigo kahor shan iyo tobanka bishan mey mahadsanid marwaan xaflad fasaxa sana dugsiyeed uu ku gelayay macadka imaamu sakhaawi ayaa ka dhacday degmada jirib ee wilaayada jubbada dhexe sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen yaasir maxamed magaalada jilib waxaa lagu qabtay xaflad seer sare ah loo soo agaasimay oo lagu soo gebagabeynayey sana dugsiyeedka macadka lagu barto qiraa'aadka imaamu sarkhaawi xaruntiisa magaalada jilib iyadoona sidoo kale ardaydu fasax ku galeen munaasabadda waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jirta culimo waxgaradka deegaanka maamulka iyo ardayda macadka iyo marti sharaf kale أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده sheekh cabdiwaaxid oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga oo ka soo qayb galay munaasabadda ayaa jeediyey kelimad uu kaga hadlayo fadliga ay leeyihiin dadka qur-aanka barta islamarkaana xaqiisa siiya qaala tacaalaa ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أولا إلى ما صن سبحانه وتعالى معد سقاوي ذي مرر بدن وكسو قيب قلني إلى ما كما صن سبحانه وتعالى ما أنتنا ومر كلون السنمت وعدوغاتان إلهي سبحانه وتعالى ذاتك أهل القرآن مقام سروق جيي وليو لبا حالي ليهينو waxaad ogtihiin walaalayaal asmaanta hadda aan ku jirno quraadu way bateen meelo badan baa xaflada la dhigaa laakiin quraada la doonaya waa kuwe kuwa la ammaanay waa kuwe ilaa quraadu qaybna ilaahay wuu ammaanay meel sanaa la gaarsiiyey oo maca safarati bararati alkiraam ilaa maahirulqur'aan waad ogtihiin qofka qur-aanka xifdiya ee ku dhaqmay xaqiisa siiyey malaa'igtuu la darajo yahay malaa'igta macoodow waa maqaam runtii aada u sarreey laakiin qur-aanka haddii xaqiisa la siin waayo ummaddaa maxay noqon wax liita intii ay socotay xafladda maamulka macadka imaamu sarkhaawi ayaa soo bandhigay warbixin faahfaahsan oo ku saabsan howlaha waxbarasho ee sanadkan iyo waxyaabaha macadka lagu barto machad alimaam assakhaawi taariikh ahaan marka ugu horeeyey ee wilaayaadka islaamiga uu ku soo dersay waxay ahayd sanadka markuu ahaa kun afar boqol afartan iyo labo hijiriya muddada hadda laga joogo xilligaas waa lix sano wuxuu machadku qaatay lixdaas sano labiyo toban fatro waayo sanad waliba waxaa noogu jira laba fatro machadka wuxuu leeyahay furuuc kan hadda aan joogno oo asalkii oo macdalimaam sakhaawi ah iyo shabeelle sufla fii kunyibarow fii wilaayati bay alislaamiya fuula fulay sidoo kale ufurow sidoo kale machadka sida magaciisa laga dheehanayo waxaa weeye machad alimaam asakhaawi liliqraa'i waalijaazati bisanad mawaadka asaasiga ah iyo kuwa idaafiga ee machadka ka baxa way fara badan yihiin haddii aan soo qaadano waxaa ka mid ah alqiraa'aat alcashara asuqraa cilman wa cardan cilmi ahaan na waa loo baranayaa sidoo kale macadka waa lagu baranayaa cardi ahaan iyo camal ahaan qiraa'aadka qof kastoo ardada ka mid ah tobankaa qiro ayuu cardinayaa waana laga wada dhegaysanayaa gebagabadii munaasabadda waxaa si rasmi ah loo shaaciyey natiijada imtixaanka sannadlaha ah iyadoo ardaydii kaalmaha hore galay la guddoonsiiyey abaalmarinno waa kuma ardayga galay markaska saddexaad ee maxaa la yidhahdaa imtixaanadii machadka haddaba ardaygaasi waa muxamed ibraahiim cabdalla soo ma arkaysiin wuxuu ka socdaa ardaygaas xalaqatu caasim alkuufi natiijada uu keensadayna waa sagaashan iyo sagaal boqolkiiba haddaba almarkas athaani markaska labaad ama kaalinta labaad ee imtixaanada sanadkan haddaba ardayga ku jiraya waa caa'isha xusein muxamed xalaqada ay ka socotana waa xalaqatu xamza zayaad alkuufi natiijadeedana waa sagaashan iyo sagaal dhibic lix haddaba talow waa kuma almarkasu alwal sanadkan machadka yaa u galay kaalinta koowaad almarkasu alwal sanadkan waxaa u galay asmaa farxaan bashaar allaahu akbar waxay ka socotaa min xalaqati caasim alkuufi darajadeedana waa boqolkiiba boqol micnaha waxa weeye nisfigii iyo kanba mawaadkii ay ku gashay imtixaanka wax buundo ka lumay ma jiraan saddexdaa arday insha allahu tacaala qof weliba abaalmarin lacageed oo idaarada macadka ugu tala gashay ayay leedahay ardayda ayaa sidoo kale si rasmi ah u galay fasaxa sanadka iyadoo la rajaynayo inay dib ugu soo laabtaan waxbarashada iyagoo leh firfircooni iyo himilo cusub mahadsaned yaasir guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaadhsiiyey deegaana ka tirsan wilaayada shabeellada hoose faahfaahinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen saadaq muumin guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa gurmad raashin qaybin ah gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaanka goobaale ee hoos tagta degmada wallaweyn ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose guddiga gurmadka ayaa goobaale iyo tuulooyinka hoos yimaada gaarsiiyey raashinka noocyadiisa kala duwan sida bur bariis sokor iyo saliid waxaana ka faa'iidaystay laba boqol iyo konton qoys oo ah dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaanka goobaale iyo tuulooyinka hoos yimaada waxaana goobta raashin qaybinta ka hadlay mid ka mid a guddiga gurmadka abaaraha isagoona bulshada ugu laabqaboojiyey in xilli weliba ah mujaahidiintu ay garab taagan yihiin waxaan soo gaarnay deegaanka goobaale anigoo maanta bixinay raashiin ka kooban ama looga talagalay laba boqol iyo konton qoys inaan wax siino oo ku nool deegaanka goobaale waxaan leenahay koowaad iyo mar labaad waxaa maxad iska leh allah subxaana wa tacaalaa alihii qadaray arrintan tan hadda meeshaan u taaganahay annigoo ka socna guddiga abaaraha gobolka shabeellaha hoose inaan bixino raashinkan kan ah oo ka kooban haaf bariis haaf bur haaf sokor laba saddexle saliid inaan bixino oona siino dadka abaaraha ka habsaday degan deegaanka goowaale marka mar koowaad iyo mar labaad ilaahayaa mahad iska leh walaalaha waxaan leenahay walaalaha waxay diyaar u yihiin mar walbo walaalahooda muslimiinta ku nool daafaha lagu xukumo shareecada islaamka inay garabkooda istaagaan mar walba ay garab taagnaadaan ayay diyaar u yihiin walaalahayna inaan garab istaagno mar walbo hadday tahay bidhaamin hadday tahay raashiin inaan garabkooda istaagno mar walbo ayaan diyaar u nahay wax alaal wixii cabashadooda ane aan u dhega nugulaano aanu u qabano qaar ka mid a bulshada ay abaaruhu dhibaateeyeen ee ku dhaqan deegaanka goobaale iyo tuulooyinka hoos yimaada oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus ayaa mujaahidiinta kaga mahadceliyey gurmadka ay u fidiyeen iyagoona xusay in xilligan ay baahi weyn u qabeen magaciygana buunsalla celcadda baan deganahay waxaa liisii haddoostiida ka muuqdo haaf bur iyo haaf bariis iyo lamcawa saliid iyo loor sokor xaliira maxamed isaaq waxaan joognaa goobaale badar walaayada islaamka ay nagu siisay oo nagu soo gargaartay bur bariis sokor saliid cadawada allah ka jabiye macantooda kor allah ka dhigay gaalada allah jabiye magaciidu waa yacquub meeshaan joogo waa goobaan bariis bur saliid walaayada islaam aan u maxad celinaynaa inas ilaahay cadowga ka qabto magacayga macal cabdullahi cabdi goobaalaan joogaa sokor bariis bura liisii walaayada islaamka isiis khayraan rajaynaa gaalada allah jabiye islaamka allah kor yeela magacayga cabdiraxmaan yuusuf goobaalla waxaa liisii haaf burar haaf bariise saddexla saliidde haaf sokor ah soo gaarsiiye walaalaha islaamka soo gaarsi alxamdulilah magaca cabdiqani maxamed xasan wallaahi bur bariis sokor aansi walaalahanoo kale ilaah ku maadsan raallii rabatoo deegaankeyd goobaan waxaa liisii bariis waxaa liisii sokor waxaa liisii bur waa u baahnee mucdaadaan ahee umulaa nigi dhiminays cunug yaraa nigi dhiminaay alxamdulilah rabbalcaalamiina waa raysannay waa dheragnay gaalo allaha jibiyo shabaab gacantiisa kor allaha ka dhigo gaalo allaha jibiyo shabaab gacantiisa kor allaha ka dhigo aaminaa liidhaha goobaanla waxaa nala siiyey bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid alxamdulilah ilahay baan ku mahadinaynaa waxaana soo gaarsiiyey walaalaha inaanu soo gaarsiiyo oo muslimiinta khayra u rajaynaynaa ilahay weyn waxadka allaha guuleeya alxamdulilah waa loo baahnaay alxamdulilah ilahay adiin barakee gacantiina kor allaha ka yeela cadowgana cagta ka hoose allaha geliye gurmadkan ayaa qayb ka noqonaya gurmadka ay mujaahidiintu u fidinayaan dadka ay abaaruhu saameeyeenna ay ku dhaqan koonfurta bartamaha iyo waqooyiga dalka soomaaliya mahadsanid saadaq iminkana waxaad ku soo dhowaataan qaybta sagaalaad warbixina ciwaankeedu yahay taxanaha soo kabsashada deegaanadii lagu soo duulay walaalkeen cabduqaadir maxamed rabbaani ayaa halkan ka soo jeedinaya degmada gamboole ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxa ay dhacdaa galbeedka degmada jowhar iyadoo qiyaastii konton kilomitir kaga beegan dhanka bari degmada jowhar ee xarunta wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe oo haatan uu ka arrimiyo maamulka kufriyaadka liita degmada gamboole halka uu dhaco waa deegaan istaraatiiji ah oo isku xira gobolada shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan waa marin muhiim u ah bulshaweynta soomaaliyeed ee isaga kala gooshta saddexda gobol ee aan soo sheegnay degmadan waa magaalo ku wanaagsan ganacsiga waxayna leedahay suuq toddobaadla ah oo lagu iibiyo xoolaha iyo raashinka dalagyada beeraheenna kasoo go'a sidoo kale suuqa waxaa laga helaa qudaarta cagaaran ee kasoo go'da webiga shabeelle jiinkiisa oo dacalka ku haya deegaanada laga maamulo degmada gamboole sidoo kale deegaanka waxa uu muhiim u yahay isu socodka bulshooyinka isaga gooshta wilaayaadka shabeellada hoose banaadir iyo sidoo kale gobolada dhexe safarkaygan aan kusoo galay magaalada gamboole waxaan kusoo aaday maalin uu suuq weyn ka jiray zaxmadanu ay aada u badneyd anigoo weliba awoodi kari waaye in aan kala gaaro suuqa baaxadda uu leeyahay aawadeed ha yeeshee qalabkayga iyo mikrofoonkayga ayaan la kala baxay si aan u xog waraysto habsami socodka suuqa aniga oo durbadiiba la kulmay qaybaha dallaaleyda suuqa xoolaha xilli ay ku jireen shaqooyinkooda dallaalnimo
ridaan konton doolar lacagaa rabnaa konton doolar maa rabtiin soddon doolar gada soddon doolar waa werta soddon doolar gada soddon doolar aaday werta haw ridaa maba ku jijidaaba ridaa waxaad hal doolar reer ridaan afartan iyo sagaal doolar lacagasi
haw ridaas ku diidinaa feri ridaas soddon shan gada ridaa soddon iyo shan gada soddon iyo shan gada ridaa anigoo isjijiidin laba doolar lacag la helay afartan iyo siddeed doolar lacagasi waa yirtah waa yirtah haw taas ma aho afartan doolar waa ma gadan kartaa ridaan aad ma yaha ma rab ridaan aad ma leedahay haa afartan doolar lacag waay oo u dhiganta milyan laba boqol iyo konton kun lacag u dhiganta ma rab maxaa sisiiro lacagtaas maxaa lagu dahay ma rab baf sidaan afartan iyo shan doolar waay muku waafacay maya waa lacagtaas waa igu yartahay afartan iyo shan doolar waa igu badatay lacagtaas afartan iyo shan doolar waa igu badatay lacagtaas waa igu badatay afartan dallaalnimada waa shaqo aad u adag oo u baahan dulqaad iyo samir waxay shakhsiyaadka ka shaqeeya shaqadan ay qaadanayaan lacag aad u yar sida hal doolar oo kale oo u dhiganta soddon iyo laba kun oo shilin soomaali wuxuuna dallaalka lacagtaas ka raadinayaa neefka ariga ah ee uu gadayo ogowna ma ahan in uu dallaal ka yahay ariga suuqa la isugu keenay oo idil laakiin wuxuu dallaal u yahay macaamiil si gaar ah ugu xiran maalinkaas ariga dallaalka uu haysto ha u yaraadeen ama ha u badnaadeen si aan arrimahaas xog daqiiqa oga helo waxaa ii suurta gashay in aan waraysto qaar ka mida dallaaleyda suuqan magacayga maxamed macali cabdiraxmaan la yidhahdaa maxamed adiga dallaaley baa tahay aniga dallaaleyda suuqan ka mid ahay maasha allah marka waa suuqee suuqan suuqan waa suuqa gamboolo degmada gamboolo oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe aad iyo aad nuucan gadna waa ari waa lo waa geel dooraa u yar suuqa lagu gadaa xataa suuqa doorooyinka ayaa jira doorooyinka lagu gadaa oo dameeradaa lagu gadaa xataa dameerada dameeradaa lagu gadaa waa gartay boqolkiiba boqol suuq waxa waaye suuq aad bulshada ay ugu xidhan tahay maasha allah degmooyin badan oo xidhiidhiya suuq istaraatiiji waaye soo dhowaadaan leeyahay ganacsatada dhammaan dadka muslimiinta oo suuqa danaynaya oo dhan gacmo furan ku soo dhaweynayna insha allah marka suuqa ka waran ganacsiga xoolaha xoolaha ninka ganacsadaha intuu doono ma ka helaya xoolaha boqolkiiba sagaashan iyo sagaal suuqan waxa waaye waa busineskiisa badan ganacsatada aad ay ugu xidhan tahay xamaraa looga soo safraa oo afgooyaa loogu imaadaa oo jawharaa loogu imaadaa balcadaa loogu imaadaa waxaa looga imaadaa baalkii birweyna hiiraana laga imaadaa qaybihiisa kala duwan sida degmada jallaqsi shaw ilaa buqa qablaa laga imaanaa maasha allah suuq waxa waaye suuq aad iyo aad soo dhoweyn ballaaran leh waa marka suuqu aad buu u weyn yahay suuq waasac waa suuq weyn oo waasac waa way ganacsato kasta ma timaada mise xoolole un bisaa timaada ganacsatada noocyadeeda kala duwanaa timaada sida qudradda badarka xoolaha dawada khudradda noocyada- eh, ganacsiga noocyadiisa kala duwanaa dhammaa imaana marka wax kastoo loo baahan yahay waa laga helayaa maasha allah boqolkiiba boqol waaya marka beeca ka waran dadka suuqa sida badan suuqan wayba ku xiran yihiin ba suuqyadii kale suuqan dumisay dadkeeda macnaha dulaalada dulaale ee bishin la soo dhaweyn leh maasha allah haddaad dulaalay tihiin marka dadka aad u qaabishaan aad iyo aad aad iyo aad dulaalada aalayna ku xiran yihiin maasha allah anigoo suuqa sii dhex socda ayaa dhagahaygu waxa ay maqleen mikrafoon uu ka baxayay ogeysiis caafimaad
egfeshin sabaar yirib dabeel gooryaan cayumanaas
waan u dhagraariciyey kadib waxaan la kulmay dhakhtarka dawada iibinayay markii aan la kulmay oo aynu sheekaysannay waxaan noqday bukaan in la daweeyo u baahan isla goobta ayaa laygu baaray kadib waxaan ka waraystay dhakhtarka xanuunada uu daweeyo iyo aqoonta uu u leeyahay waxaan daaweeyaa daawo dhareedka oo herbalka waxaan ku daaweeyaa cudurro badan
intaadan daawada ii aadin hawshaan aqoontaad u leedahay iga sheekee iyo waayo aragnimada fog ee aad markaa u leedahay dawooyinkan iyo sidoo kale qaabka wax loogu daweeyo bismillaah Eh, khirbad aad u weyn baan u leeyahay Eh, sagaashan iyo shanti yaan horta daawadan aan bartay sidii oo loo sameeyo iyo maxay ahaydee waxbarashadeedii sagaashan iyo shanti aan galay may sagaashan iyo shanti aan soo dhammeeyey sagaashan iyo toddobadina caadiyan shaqada u bilaabay Eh, intaas dad un baan ku daaweynayey daawodhareed ani aan gacanteydii ku sameeyo waayo Eh, waxaan u leeyahay aqoon aad u dheer waayahay Eh, doctor anigana bal baaritaanka mari doonaa dhegaystayaal ila socda Een, kabahan bixinayaa kabihii kale oo mishinka ahaa ee dhakhtarku wax ku baarayay ayaan eh, gashanayaa Ah, laakiin si tartiibaya Ha, ca- cabsi badan ayayse iyo xoogaa ii tartiibi bismillaah Ha, fiilooyinkii wixii waa la rakabay bismillaah ha waa waan dareemayaa markaa gaabisay waa way iga gaabatay aad iyo aad Ah, dhegaystayaal haye way ii dhammaatay miya waayahay dhegaystayaal markaan eh, diktoorkan gacanta u dhiibaya Een, gacantee fartee baan ku dhiibaa haye waa tan sidoo kale qaybaha ganacsiga ayaa albaabada u furan sida dukaanada bagaashka baqaarada raashinka lagu iibiyo iyo goobaha caafimaadka ee deegaanka waxaana arrinkaas ka qayb qaatay dhismaha magaalada oo aad loo qurxiyey iyo goobaha ganacsiga suuqa oo dib u dhis ballaaran lagu sameeyey iyo waddooyin waaweyn oo loo bixiyey magaalada kuwaas oo ka qayb qaadanaya bilicda magaalada ugu dambeyntiina arrimahan oo dhan waxa ay ka dambeeyeen kadib markii magaalada dib loogu soo celiyey kala dambeyntii iyo ammaankii ku dhaqanka shareecada islaamka aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkan rabbaani warbixintiisana waxay guniga gabagabaayay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alaandalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo bulanah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu